xasan sheikh oo ah madaxweynaha dowladda federaalk ayaa waxa uu booqasho ku tegay dalka masar kadib markii uu casuumaadka leh dhigiisa cabdifitaax siisi labada dhinac ayaa ka wada hadlay arrimo la xidhiidha iskaashiga militari ee dhexdooda ah la dagaalanka waxaa loogu yeero argagixisadii arrimo kale masar ayaa la sheegay inaysan ku qanacsanayn heshiiska uu xasan sheekh la galay abiy axmed oo dagaal adag kula jira sidii ugu hortagi lahaa saameynta militari ee masar ku yeelan rabto gudaha soomaaliya safarka xasan sheekh ayaa kusoo aadaya iyadoo dhowaan uu heshiis la galay abiy axmed oo ah ra-iisul wasaaraha dowladda xabashada etoobiya arrintaas oo aada ugu carootay xukuumadda alqaahira dowladda federaalka uu xasan sheekh majaraha u hayo ayaa ku jahwareersan isku keenidda labadani dal ee danaha kala duwan ka leh soomaaliya waxaana la arkaya isagoo marba u duulaya adis ababa iyo alqaahira kuwaasoo u gacangelinaya dowladahan ku hardamaya sidii ay u boobi lahaayeen kheyraadka ummadda soomaaliyeed